waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo sisinta suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo sisinta ayaa waxaa sabab u ah in beeraleyda aysan sanadkan soo saarin dalag badan oo la xiriira sisinta qaar ka mid a ganacsatada iibisa sisinta ee suuqyada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey qiimaha hadda sisinta ah ay iibiyaan iyo waxyaabaha sababay inay sare u kacdo magacayga waa abuursaaq saameynta ay leedahay ay sameysay sisinta markii hore sisinta waxay ahayd yani mid dalaggeeda oo yaraa soo bixitaankeeda maadaama oo dalagga inta badan ay gooyeen waxyaabaha sida fatahaadaha roobabka iyo biibixooyinka waxaa yaraa waxyaabaha dalagga ee sanadkan soo go- ayaa yaraa dadkana xilli maadaama oo kuleel ay kusoo aada sisinta aaday u iibsadaan marka sisinta maalmihii hore waxay ahayd dhibac sideeda ahayd haddana waxaa waaya qiimaha halka doolar ay maraysaa kiiladii shantii kiilo markii hore afar doolar ay ahayd haddana waxay maray qiimo toban doolar ah waxaasna waxaa keenaya maadaama dalageeda oo weli oo soo go-in oo dabeeyo taas ayaa keenayso tobankii kiilo markii hore sideed doolar ay ahayd waxaana marka u sabab ah inay mataqaanaa dalageeda weli oo dabeeya maadaama dalagyada kaleento ee ayada ka fudfudud ayadana aada looga isticmaalo sisinta dadka aad ay u jecel yihiin aad ayayna u iibsadaan bismillaah waxaan ka mid ahay ganacsatada markaasi ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maadaama lagu guda jiro bil barakeysan waayo dadka waxay markaasi saaid u isticmaalaan sisintoo kale markaad fiirisid maadaama soonkan markaasi uu ku soo aaday maarso waxaa markaasi loo aanhin karaa in kuleelo markaasi uu jiro oo sisinta xiliyadan oo kale ay saaid u bixin waayo dadka markaasi sisinta abuuro kale ama aad ugu xeel dheer waxay abuuraan xiliyada roobkoo kale ama fatahaadkoo kale awalkii hore waxay iskaed markaasi dhibic sideed laakiin hadda hal door ayay kiiladii markaasi ii maraysaa waayo farqiya u dhexeeyo labaatan sinti shanta kiiloo kale waxay markaasi ahayd waa afar doolar hadda waa laakiin shan doolar qiimahaas waxaad ka markaas ka dareemi kartaa hal doolar inuu markaas saaid uu ku yahay toban tobanka kiiloo kale siddeed doolar ayaa markii hore aan markaasi ganacsadaa dadka iibin jirnay macaamiisheena laakiin hadda toban doolar ayaa markaasi aan ka iibinaa xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa dalagga sisinta aada u iibsadaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne waxa ayna taasi qayb ka tahay waxyaabaha sababay sare u kaca ku yimid qiimaha sisinta